haddaan ka warbixiyo xaaladda ku sugan yahay gobolka karkaar xaaladda abaareed xaqiiqdii waxaa ka jira jiilaal ba-an baa ka jira roobkii gugii horena wuu yaraa gobolka intiisa badanna kama udiin sidasida gobolka karkaar qeybaha kala duwan oo degmada rako degmada xaafuun iyo degmada bayla inta hoos tagta kama diin haddana roobkii dayrta oo la sugayo la saadaaninayo ma udiin way jireen quboqubo yar oo aan naf lahayn waxaase ugu daran hadda dhulkii oo dhan oo xaaluf ah ay ka jirto abaarba ana ka jirto dhulka xaalufa ayna ka jirto biyola-aan bahasan sidaa laajligeed ilahay baanu baryaynaa ilaahu naga sar baanu leenahay dan soomaaliyeedna meel kasta oo joogaan waxaan ugu baaqayaa in roobdoon la sameeyo la allabaryo gaar ahaan dadweynaha shacabweynaha ku dhaqan gobolka karkaar waxaan ku boorigelinayaa ku celcelinaynaa ilaahna ayn barino roobdoonna aynu samayno xaqiiqdii way og tahay warna waa hayaan waanuna wada hadalay waanuna gaarsiinay iyaga laftoodu baaq way direen mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan ku celcelinaynaa dowladda puntland inay u guntato fadhigana laga kaco sidii loogu gurman lahaa dadka tabaalaysan iyo dunyada tabaalaysan xaqiiqdii markaan gobolka ka warbixiyo xoolihii waxaan odhan karaa boqolkiiba soddon waa baxeen waa baktiyeen haddana kormeero baanu rabna haddii rabid inaanu marro oo xaqiiqsanno war indhaa dhaama way jirtaa meelo aan ka warrayno laakiinse dhul badanoo aanaan gaari karina waa jira war indhaa dhaama waa tagayna waa tegi doona haddii aberhal ka noqdo boqolkiiba soddonna xoolihii waa baxeen inta kale ilaah bay leeyihiin marka waxaan ugu baaqayaa marka in fadhiga laga kaco loo gurmado haddana way jiraan dad soo xirooday oo xoolihii ka dhammaadeen xaqiiqdii ma oran karo kulli waa ka dhammaadeen laakiin xoolihii yaraadeen hadda konton neef reer dhan oo xaasa oo sideed qof sagaal qofa ma hayn karaan sida laaligee dadka noocaasa soo xorooday waa jiraan inkastoo tiradoo aan badnayn intaa waxaa raaca in biyihii ay biyo aana jirin oo biyihii gabaabsi yihiin dhulka matoorada lehna qaybtood matooradiiba dayacan yihiin hadda matoorka xumbays oo kale haddaan wiishu diraynaa qoladii baaseweyn aad baan ugu mahad celinayaa hawshaas qayb weyn bay ka qaateen waxaan kaloo ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa waktiga loo baahan yahay wakti aan hayn bay had iyo goor yimaadaan xaqiiqdii marka waktiga maanta loogu baahan loogu baahan wen yahay way jiraan hay-ada noo yimi sida care international oo kale sef oo kale laakiinse ilaahay baa ummadda wax la gaari kara baahida jirtana ilaahay baa dabooli kara hase yeeshee inay dadaalaan baan rabnaa waxa ay hadeer keeneenna wax wax gaari kara iyo wax baahi ummad ka biin karta maaha laakiin iyagana waxaan leenahay ha dadaaleen oo fadhiga ka kaceen waxaan kaloo ku baaqayaa waxgaradka ganacsatada iyo culamaaudiinka in fadhiga iyagana laga kaco gudiyana la sameeyo dadka ilaahay wax siiyey oo wax quurka leh in iyagu niyadda markasta ku hayaan walaalahooda tabaalaysan siday wax ugu gargaari lahayn ugu urur lahayn in gudiya la sameeyana waan ku baaqayaa